bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo axad ah oo ay isniin soo garayso taariikhdu ay ku aastaysan tahay soddonka bisha julaay sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ilaa iyo toddoba ruux ayaa ku geerootay inta la xaqiijiyey tira ku toban kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada muqdisho kaasi oo ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey wadada maka al mukarama ee magaalada muqdisho gaar ahaan goob aan sidaasi kaga fogeen saldhigga degmada waaberi qaraxan ayaa waxa uu ahaa mid meelo badan laga maqlay oo ka tirsan magaalada muqdisho waxaana dad goobjoogayaal ah sheegeen in inta badan waxyeelada dadka ay soo gaartay ay ahaayeen dad shacab ah sidoo kale ilaa iyo tobaneeyo tobaneeyaha ruux ee dhaawacmay ayaa la geeyay isbitaalada magaalada muqdisho gaadiidka gurmadka deg deg ah ayaana daadgureynaya dadka gaariga walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa la sheegay xilligaasi inuu joogay meel aan sidaasi kaga fogeen bar kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda soomaaliya soo baarayay gaadiidka maraya wadada makaal mukarama gaar ahaan nawaaxiga saldhigga degmada waaberi ciidamada ammaanka ayaa xirigabiaanba wadada kadib iyada oo sidoo kale loo diidayay dadka inay kusoo dhowaadaan goobta qaraxa uu ka dhacay afhayeen u hadlay wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa kusoo koobay qaraxan dhacdadiisa ama waxyeelada u geystay ilaa iyo shan ruux oo dhimasho ah iyo toban dhaawac toban dhaawaca iyadoo dadka goobtaasi gaaray ay u sheegeen raadiyo wardheer in dhimashadu ay gaarayso ama ka badan tahayba toddoba ruux dhaawacyadana ay gaarayaan ku dhowaad laba iyo toban kale waxaa jira dad ayagu dhintay gaadiidka la gubtay gudaha gaadiidka waxayna waayeen xilliga ay u baahnaayeen gurmad ay helaan ka gadaal qaraxaasi markuu dhacay sidoo kale waxauu burbur xoogani soo gaaray goobihii qaraxa ka agdhowaa ee ganacsiga iyadoo waxyeelo badan ay soo gaartay sidoo kale xaafadaha ku dhadhow halka qaraxa uu ka dhacay ayaa la sheegay in dad ay ku dhaawacmeen qaraxaasi inkastoo aan weli la helin tirada guud laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa khasaaraha ku soo koobay mid iska yar sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga axmed carab xilli uu warbaahinta kula hadlay goobta qaraxa uu ka dhacay qaraxyadan ayaa ku soo aadaya xilli ra-iisul wasaare xasan cali khayre saacado ka hor uu sheegay in magaalada muqdisho dhanka xasilinta ay u horseedeen amni laysku hadlay karo ayadoo muddo bil ahna magaalada qarax aynu ka dhicin wuxuuna qaraxa u muuqanayay mid jawaab u ah hadalkii ka soo ra-iisul wasaaraha soomaaliya dagaal culus oo u al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika amisom ayaa ee koonfurtaas soo maamay in dhabagal ay ku sameeyeen ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab kolonyo ka tirsan ciidamada midowda afrika ee amisom oo la tilmaamay inay kusii jeedeen qaybo ka mid a gudaha gobolkaasi sida ay sheegayaan wararka dagaalkani ka weerarka dagaalkan ayaa ka dambeeyey markii wadada loo galay ciidamo ka tirsan amisom oo kusii jeeday deegaanka buulamareer wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in kolonyada ciidamada amisom ilaa iyo saddex meel wadada looga galay iyadoo dagaal qaraarna uu ka dhacay deegaanka golweyn oo ka tirsan ama ku dhow ama dagaalkan uu qaatay ku dhow laba saacadooda war ka soo baxay ururka al-shabaab ayaa lagu sheegay in dagaalkan ay ku dileen soddon iyo sagaal ka tirsan ciidanka midowda afrika amisom ee nabadeedka soomaaliya afhayeen u hadlay kooxda al-shabaab ayaa sheegay in dagaalamayaashooda ay gacanta ku dhigeen meydada askar ka tirsan amisom oo u dhalatay dalkaasi uganda waxayna sheegtay warbaahinta ku hadasha afka kooxda in maalmaha soo aadbaahinta loo bandhigi doono waxyeeladii ay u geystay dagaaladii ay ugu galimada midooda afrika ee amisom ma jira wax warah oo ka soo baxay ciidanka amisom ee ku aadan sheegashada kooxda al-shabaab ee inay dileen ciidanka dowladda uganda ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa cudurdaar ka keenay kulan baarlamaanka soomaaliya ay ugu yeereen xaruntooda ka uu ku aadanaa in su-aalo laga weydiiyo go-aan dhowaan baarlamaanka uu soo saaray uu bartiisa twitterka kaga soo horjeestay wasiirka iyadoo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka ay soo jeediyeen in wasiirka la horkeeno mudan laga weydiiyey arrintaasi cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa lix iyo labaatankii bishan usoo gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya warqad cudurdaar ah oo ku aadan in dib loogu dhigo xilliga baarlamaanka uu hortegayo ayadoo saakeyna la sugayay mudanayaasha baarlamaanka inuu hortago wasiirka wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa mudanayaasha u sheegay in wasiirka cudurdaar uu soo gudbiyey dibna ugu soo laaban doono baarlamaanka ilaa iyo kow iyo tobanka bishan taasi oo ka caraysiisay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya soo jeedin ay xildhibaanada soo jeediyeen in dib loo eego xilka wasiirka wasaaradda dastuurka ayaa guddiga kulan ay ka qaateen galabta waxay soo saareen in dib u-eegis lagu samay doono xilka uu dowladda federaalk u hayo wasiirka wasaaradda dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil oo aan maanta hortegin mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya xilli laga sugayey fadhiyadii baarlamaanka ee maanta ka qabsoomay magaalada muqdisho halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxa uu maanta magacaabay golihiisa wasiirada iyagoo koox cusub ay kasoo muuqdeen golaha wasiirada halka ay soo laabteen inta badan golihii wasiiradii hore waxaana uu kusoo koobay konton iyo toddoba qofood inuu ka dhigo wasiirada cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan oo muddooyinkii dabawadayay arrimo ku aadan isku shaandhayn uu ku sameeyo golihiisa wasiirada ka gadaal markii si aada loo dhaliilay xilaabka ay hayaan iyo sida ay u shaqaynayaan qaar ka mida golihiisa wasiirada halka kuwa qaarkoodna ay isaga tageen shaqooyinkii hore loogu dhiibay waxaana maanta xubnahan la magacaabay ay yihiin kuwa ka tarayar kuwii hore waxayna tiragarayaan konton iyo toddoba oo isugu jiro wasiiro ku-xigeenno iyo sidoo kale wasiiro dowlayaal iyadoo sidoo kalena horey loo hadal hayay tirada ay noqon karaan golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanada maamulkaasi ayaa lagu wadaa maalmaha soo aadan in la horgeeyo wasiiradan cusub ee uu maanta isku shaandhaynta iyo magacaabisaba ku sameeyey madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya asi dalbaday xildhibaanada maamulkaasi in la shaqay wasiirada koonfur galbeed horey w waxa ay u lahayd golo wasiiro kuwaasi oo aan horey loosoo marsiinin baarlamaankaasi sababo la xiriiray in markii horeba la dhisay golaha wasiirada ka hor inta aan la dhisin baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mida golaha wasiirada ee maanta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ku dhawaaqay ayaa warbaahinta la wadaagay arrinta ku aadan magacaabistooda iyo sida ay u arkaan ayagoo sheegay in ay xilkani ku shaqay doonaan sida ay ka dhawaajiyeen
anigoo roobla sheekh xasan cabdiraxmaan ahaab maylayn magacaabay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya lan walbadan ha shaqaynaha ilaahay mee ka tuugayni walba inka hallaahuna ummadayni walanqobda wal adaa walaaga waajibaad ee anoo saaran ummadun iyo dalkunna ni arda gudida taasaa ballan qaade shalay shaqama bilowna may shaqa bilaaway kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo lamadii shaqad bilaaway dowlad badan aha qobada ilaa yoomana haada mayday ka dhex jira institution dowlada insha allahu ummada koonfur galbeed may ballan qaadeen inaan an shaqeeyay si daacada an ka shaqeeyay asalaamu calaykum waraxmatullah
bismillahi rahmaan raxiim unka horeyn wayba horeyntii wayba aan hambaleeyey shacabka koonfur galbeed koonfur galbeed guud ahaan waybaan umahadnagay saxaafadda reer koonfur galbeed iyo saxaafadda soomaaliyeed oo geeka inta roogdo oo xafladdan waa ku qiib galli way baan lahaa eedaan mahadsantiin wada shaqayntii qiimaha leh oo lamadii sini bar ka hor aan dhaafni anila shaqeeyayseen iyo tan hatan ila shaqeeyi doontanba ku mahadsantiin tanka geeka way baan laga magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda lama sini bar lahaa dhaafi way baa ka shaqeeyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose xaqiiqdii waxaa ku bilownay meelebere dadaal badan iyo mayleeraay halgeen badan waybaa laku guulaysaday ini wal walaagii hoola nin yaalan waa laku bilaabo walaala walaagii ninka tirgalinin mawada qabana walaalay unu qabanayna waajibaadna nila hayo hanini hanoo dhimagna insha allah way rajeeyeene wasiirkii liibedeli qabado doono bilaaheer anina wasaaraddan cusub insha allah wasiir hore ha ku shaqeeyey maadaama geekaana lain magaca way rajeeya in wasaaradda meelisay shaqada roogdiinana meelaha horan ka sii wada saxaafadda iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan koonfur koonfur galbeed iyo xildhibaanada koonfur galbeedna waxaan wayba koobsadaanay inay la shaqeeyaan sidii lamadii sani bar ka horna inay la shaqeeyaan inay la shaqeeyaan wayna rajeeyeen insha allah si walowna qobadaana wal macno leenagadan inii kaalan kaalan faylan kujeysidi doonaan shaqada unugedna inini garab galaan hoob ilaahi insha allah
iyadaan mahadsantiin
dr mustafa xadimuur wasiirka wasaaradda maareynta iyo kataga musiibooyinka haddaan wasaaradda cusub aan ka imid waxaan ka imid wasaaradda caafimaadka waxaan rajaynayaa ummadda reer koonfur galbeed inaan maaragtay dadaal weyn u galno insha allah dhibaatooyinkan aan jiro ha ahaadeen kuwii oo abaaraha jirooyinka kolera iyo wixii maarta aan soo marnay inaan u horumarino waa dadaalana insha allahu tacaala
warkii oo aad fiidnimadan ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa nageynta anigoo saaxiibkiin maxamed amiin ayaa idinla socodsiinaya intaynu dib u kulmayno mar kale sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu